asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu saaxiibyaal habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah maamulka dugsiga hoyga xamar ee magaalada muqdisho oo ka warbixiyay rag hubeysan oo maanta caraqladayay howlihii waxbarasho ee dugsigaasi madaxtooyada soomaaliya oo sheegtay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu beri mari doono baaritaankii labaad ee kufi sagaal iyo toban waxaa xagisay khasaarooyin kala duwan oo maanta lala egtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo gaaray magaalada markee gobolka shabeellaha hoose madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shacabka iyo dowladda dalka jabuuti ugu hambaliyey maalinta xurida dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo isina taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobiiyo labaatanka bisha juun laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobada aad maqasheen oo dhammaystiran aanu ku bilaabnay maamulka dugsiga hoyga xamar ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey rag hubeysan oo maanta caraqladeeyay howlihii waxbarasho ee dugsigaas kadib markii ay halkaasi dagaalo markaa dhinacyadu maleeshiyaadka hubeysan ku dhexmaray faadimo cabdiqaadir xasan ayaa faahfaahinaysa
kooxo hubaysan ayaa weerar xoogan saakay ku qaaday dugsiga hoyga xamar qaybta xanaanada carruurta dhinaca degmada hodan gaar ahaan madaxtooyadii hore ee cabdiqaasin balse taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir jenaraal farxaan maxamuud aadan ayaa gaaray dugsiga hoyga xamar qaybtiisa kilomitr for oo saakay raggaasi hubaysan ay weerareen jenaraal farxaan ayaa la kulmay maamulka iskuulka isagoo tegay dhulka la sheegay in si sharci darro ah la doonayo inay ku dhistaan ganacsato waxaana ka muuqanayay dhowr kaari kuwa isugu jira caro iyo dhagaxaan lagu dejiyey goobta iyadoona markii dambe taliyo farxaan halkaasi uu ka saaray kooxihii weerarkaasi soo qaaday ee meesha ku sugnaa waxaa sidoo kale halkaas goobjoog ka ahaa saraakiisha saldhigga degmada hodan gudoomiyaha dugsiyada hoyga xamar cabdiraxmaan yuusuf maxamuud oo la hadlay warbaahinta isagoona ka warbixiyey shaqaaqadii ka dhacday dugsiga ayuu ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu soo fargeliyo arrintan la xiriirta boobka dhulka wasaaradda waxbarashada ay leedahay oo lagu dhibaateynayo ardayda wax ku baranaysa iskuulka boqol iyo labaatan cunugaa jiifan jirtay sanadkii hore waxaa dhacday in habeen madow toban saaxiibnimo niman ganacsato ah oo wata cagaf baldoosar wata iyo boolis si gaara ay u soo maamusheen ayaa habeennima ilmaha antisoo ay obeyaadeen ay ilmihiina bannaanka ku daadiyeen sariirahooda daadiyeen dharkooda iyo saduuqyadooda daadiyeen meeshiina cagabta ku burburiyey waana kuwaan aad arkaysid kabacdina waxaa weeyaan way sii baabi'iyeen way sii dumiyeen derbigii ay ilaashanaya bisay reebteen muddadaasna muddadaas la eg waa joogeen waxaa weeyaan haddana maalmahan dhow waxay keeneen ciidan ay keenseen oo moryaana oo hubaysan oo qoryo wadatay keeneen dhismay bilaabi rabaan carradii iyo dhagaxiina waa kuwaana dhulkan ma qaadmaayo dhulkan waxaa iskale waa danguud wax alla wixii waraaqo ahaa oo dowladdu ay ku lahaydna wasiiraa qoray waraaqaha wasiir ku-xigeenno agaasimayaal agaasimo dugsiyo ummadda soomaliya meel kasta joogaan dhulkan waa la yaqaanaa waa dhul dowladeed oo saalix bashaana iska leh ma qaadmayso walaalayaalow kuwa idina ganacsatada ah dhulkan dhul qaadmaayo ma ahan dhul dadka jooga ay nool yihiin waaye aniga lacag kasta ii keenteen waa ogtihiin waa ogtihiin inaan diiday ma qaadmaayo haddii aniga ay dishaana ilmahaygaa jooga waxaa jooga macallimiintii soomaalida inaad joogto arkaysa waxa weyaan aniga dhulkaan waa diiday inaan wax qaato waa diiday xaaraanta kulli dadka kale ay wada qaateen inaan qaato waa diiday aniga sababto waxa weyaan meel waxay i taraysa male kama xajin karo kama tukan karo ilmo kama siisan karo wuxuu i taraa male ilaahayna berri xisaabtiisa i taalla waan diiday waa ogtihiin waa idinka diiday waa ogtihiin mana qaadanaayo mana yeeli doono aniga haddaan dhintan raga iga dambeeya marka maantana soddon xabaa korkayga laga riday oo ciidanka meesha ay kaasa mooryaanta ay igu rideen ardaydaydiia soo yaacday oo ka xanaaqday oo dhagax tuulays bilowday oo iga fujiyey marka soomaali waxaan u sheegayaa madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh bax waxbarashaa islanahay waxaan kaa codsanayaa madaxweyne dhulkan waa taqaanaa waa dhulkii waxbarashada waa iskuulkooda dhulkii wax ku baranayeen waa dhulkii ardada ay seexanayeen dhulkan waxaa laga macalin waa la shalay waa la burburiyey dhismihii waa la burburiyey madaxweynihii hore wuxuu yidhi waa laydin dhisayaa waa dhisaynaa oo dhismihii weli waa sugaynaa
kaas wuxuu u dambeeyey warkii waryaheega faadimo cabdiqaadir xasan dhinaca kale madaxtooyada filla soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maalinta biritaha maray baaritaankii labaad ee cudurka covid sagaal iyo toban maryan ladeyn xuseen ayaa ka waramaysa
afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaaro shir jalaa-id ku qabtay madaxtooyada ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xaaladda caafimaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud afhayeenka ayaa sheegay in xaaladda madaxweynaha ay haatan tahay mid wanaagsan islamarkaana uu madaxweynuhu horey u qaatay talaalka covid sagaal iyo toban sidaa darteedna ay wax saameyna ku yeelan doonin xanuunka baritana lagu celin doono baaritaan dhanka kale afhayeenku hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in madaxweynaha oo wata shaqadiisa uu khadka taleefanka dhambaal hambalyaa uga diray madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele taasoo ku aadan sanad guurada afartan iyo shanaad ee xornimada jabuuti sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in iyadoo laga duulayo amarka madaxweynaha ay koox wasiiraa u baxeen magaalada xudur si loogu kurgalo xaaladda abaaraha ee halkaas ka jirta sida ay soo jeediyeen dhakhaatiirtu waxaa berri laga qaadayaa madaxweynaha baaritaan la xiriira covid sagaal iyo toban si loo hubiyo isbeddelka natiijada caafimaad maadaama ay dhowr maalmood ka soo wareegtay tan iyo baaritaankii hore dhanka kale madaxweynaha oo shaqadiisa sii wata ayaa khadka telefoonka kula xiriiray walaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle waxa uuna ugu hambaliyeeyey sanad guurada shan iyo afartanaad ee xorriyadda dalka jabuuti madaxweynaha ayaa ugu hambaliyeeyey dowladda iyo shacabka dalka aan walaalaha nahay ee jabuuti munaasabadan taariikhiga ah oo ka mid ah dhaxalka ay wadaagaan ummadda soomaaliyeed kana turjumaysa halgankii midaysnaa ee dadka soomaaliyeed ay u galeen xorriyadda sidoo kale madaxweynaha ayaa ugu hambaliyeeyey shacabka soomaaliyeed toddobaadka xorriyadda dalkeenna oo ku astaysan inta u dhexaysa lix iyo labaatanka juun ilaa kowda luulyo waxa uuna ugu baaqay dhammaan dadka soomaaliyeed in munaasabadan awgeed wadajir si wadajira loogu istaago gurmadka dadkeenna ku dhibaataysan abaaraha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa faray xukuumadda inay gurmad deg deg ah gaarsiiyaan dadka ku dhibaataysan gobollada la ildaran abaaraha iyadoo madaxda dowladda iyo xubno wasiiro ah ay gurmadkaas u qaadeen gobollada haddaba iyadoo laga laga jawaabayo amarka madaxweynaha ee gurmadka abaaraha ayaa madax ay hogaaminayso wasiirka gargaarka marwe khadiijo maxamed deeriye ay sahay gargaar gaarsiiyeen magaalada xudur sahadan gargaari waxay socon doontaa toddobaadka xorriyadda oo idil waxaana la geyn doonaa meelaha ay sida daran abaaruhu u saameeyeen aad baad u mahadsantihiin wax su-aala
maryaan ladan xuseen t v-ga iyo raadiyaha dalsan muqdisho
qarax khasaare markaas aan ku celiya halkaa saaxiibayaal qarax khasaarooyin kala duwan geysay ayaa maanta waxaa lala egtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle qaraxaah ayaa waxauu ka dhacay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan halkaas oo dhinacyadu ay markaa safar u hayeen mustafa cali cabdu ayaa kasoo waramay
ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka waday deegaano hoos yimaada degmada matabaan ee gobolka hiiraan howlgalkan waxaa si wadijir ah u hogaaminaya gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cusmaan iyo taliyaha ciidamada guutada shanaad qeybta toddobiyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed howlgalka intay ugu jireen ciidamada ayaa qarax miino waxaa lagula egtay meel aanan sidaasi uga fogeyn deegaanka qabno hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan inta la xaqiijiyey saddex ruux ayaa ku dhimatay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaarin noohaa oo ay saarnaayeen qarax miine ay kula kacday duleedka deegaanka qabno oo ka tirsan degmada matabaan ee gobolka hiiraan dadka dhintay ayaa isugu jira wadiya gaariga oo lagu magacaabo cabdiraxmaan caddow iyo laba qofood oo kale dadka dhaawac waxaa ka mid ah laba weriye oo kale khaalid maxamed cismaan elkacse iyo cabdikariin maxamed shabeelow
waxaad degeysanaysaan warka habeennimo dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka iyo dowladda dalka jabuuti ugu hambaliyey maalinta xurid dalkaas oo maanta toddobiyo labaatanka bisha juun ku beegan mar kale abuukurdayax ayaa ka warmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa u diray dhigiisa dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle dhambaal ku aadan sanad guuradii shan iyo afartanaad ee kasoo wareegatay xornimada dalka jabuuti madaxweynaha ayaa ugu hambaliyeeyey dowladda iyo shacabka aan walaalaha nahay ee jabuuti munaasabadan taariikhiga ah oo ka mid a dhaxalka ay wadaagaan ummadda soomaaliyeed oo dhan kana turjumaysa halgankii midaysnaa ee dadka soomaaliyeed ay isaga dulqaadeen heryadii gumaysiga walaalaha jabuuti dowlad iyo shacab waxa ay maanta noo yihiin hiil aan ku tashanno waxaan idinla qaybsanaynaa munaasabadda taariikhiga ah annaga oo abaal idinkaga haynaa doorka walaalnimo ee aad ka qaadateen dib u dhiska dowladnimada iyo isu soo celinta soomaali weyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa u rajeeyey shacabka reer jabuuti iyo dowladaba nabad waarta iyo horumar dowladda iyo shacabka jabuuti ayaa u dabaaldegaya maanta shan iyo afartan sano guuradii kasoo wareegatay markii ay ka xoroobeen gumaystihii faransiiska waxaana dhammaan shucuubta dalka jabuuti maanta ay u tahay maalin weyn iyadoo lagu arkayo wadooyinka iyo goobaha fagaaraha ah ee dalka jabuuti isu soo baxyo waaweyn oo ay ku weyneynayaan maalintan qaran ee qiimiga u leh guud ahaan shacabka dalka jabuuti iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed
guud ahaana warkii habeenimo aad kala soobteen raadiah dalsan magaalada muqdisho ee qaartan dhegeysa waan egintaa dowsaga waxay dib uga heli kartaa bogog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel